bal eeg taswiirta saddex iyo tobnaad sannadooyin badan kadib faracii nuux aad ayay u fara badnaadeen waxaana ay u kala dhaqaaqeen meelooyin fara badan oo ka mid ah adduunka qaar waa ay jeclaadeen ilaah qaarna way diideen waxaa jiray mid ilaah jeclaaday oo aad u jeclaa oo magaciisu wuxuu ahaa ibraahim maalin ayuu la hadlay ilaah ibraahim oo uu ku yidhi ibraahimow waxa aan kaa doonayaa in aad ka tegtid dadkaaga dhulkaaga iyo xoolahaagaba waxa aanan kaa doonayaa in aad aadid waddan kale oo aan aniga ku tusi doono ilaah ayaa u ballanqaaday ibraahim in uu noqon doono aabbaha ummad badan oo ibraahim wuxuu aaminay ilaah oo wuxuu ka tagay waddankiisii ma uusan garanaynin meel uu u socdo laakiin ilaah ayuu aaminay ibraahim waxa uu watay xaaskiisa sahra iyo adeerkiis luut iyo xoolihii uu lahaa oo dhan oo waxa ay socdeen maalmooyin fara badan ilaa ay ka gaaraan dhulkii kancaan kani waxaa weeye dhulka aan adiga ku siin doono iyo faracaaga kaba soo qaad haddii uu ilaah adiga kula hadlo oo uu ku yidhaahdo oo uu ku yidhaahdo waxaan kaa doonayaa in aad ka tagto waddankaaga xoolahaaga iyo dadkaaga oo waxa aan kaa doonayaa in aad tagtid waddan kale oo waa uun ku barakadeen doonaa maxaad samayn lahayd miyaad aaminaysaa ilaah oo aad ka tegi lahayd waddankaas oo ma waxaad samayn lahayd marmarsiyo kale oo waxaad dhihi lahayd xaaskayba iga jiran kan baan ahay kuwas baan ahay iyo waxyaalaheeto kale saaxiibow raqiis ma aanay ahayn inuu ibraahim ka tago waddankiisa laakiin waxa uu rumaysnaa ilaah oo uu adeecsanaa si uu taasi u sameeyo ilaahay raacitaankiisu wax dhib yar ma aha ballankiisuna wax dhib yar ma aha laakiin ilaahay wuxuu nagu ballanqaaday inuuna barakadeen doono oo uu nala joogi doono haddii aan si run ah u addeecno